assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu maanta oo ay taariikhdu tahay afartii bishii labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo shan waxaynu qabanaynaa tartankeennii khamiislaha ahaa ee aalaaba ka dhici jiray barxadda iskuulka jaalasiyaad ee degmada baar dheere jaalasiyaad brimary iskuul maanta waxaa foodda isdaraya fasallada saddexaad iyo afaraad ayagoo ku tartami doona aqoontii la baray sidaa daraaddeed waxaynu ku furfuranaynaa aayadihii qur'aanka kariimka waxaana inoo soo jeedinayo axmed abshir maxamuud falyatafadal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم sadaqa allaahu alcadiim kaasi wuxuu ahaa axmed abshir maxamuud oo aayadaha qur'aanka kariimka noogu furaayey haatanna waxaynu gudgalaynaa tartankeennii khamiisla ahaa waxaynu bilaabi doonaa tartankii
bismi illah alxamdu lilah wahanaau lilah wasalaatu wasalaam alaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam amaa bacdu waxaan guda gelaynaa tartankeenii khamiislaha ahaa kaasooy maanta ku tartami doonaan fasalka afraad iyo saddexaad waxaan su-aasha ku horumarinaynaa fasalka afraad su-aasha seetan ayay u dhigan tahay fii ayi shahrin takunu leylatu lqadri fii ayi shahru fii ayi shahrin takunu leylat lqadri fii ayi shahrin takunu leylat lqadri
bismillaah anoo magaca ku bilaaba anas aadan yuusuf su-aashan jawaabteeda isku daba fii takunu leylatu fii shahri ramadaan takunu leyl takunu leylatu lqadri fii shahri ramadaan
ardaygaasi ka socday fasalka afaraad jawaabta uu bixiyey waa jawaab sax ah
bismi illaahi araxmaan araxiim su-aasha tan waxay ku socotaa fasalka saddexaad fasalka saddexaad laga hafura calaa ayi diinin kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yatacabadu qabla albictha calaa ayi diinin kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yatacabadu qabla albictha
النبي صلى الله عليه وسلم تعبد قبل البعثة على دين على دين نبي الله إبراهيم
kaasi wuxuu ahaa ardaygaasi ka socday fasalka saddexaad jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah
waa su-aashiinii labaad ee fasalka afraad ku socotay su-aasheenii labaad ee ku socotay fasalka afraad fasalka afraad laga hafuura su-aasha seetan ay u dhigan tahay limaada khalaqa allahu dakara walunhaa limaada khalaqa allahu dakara walunhaa limaada khalaqa allahu dakara walunhaa
su-aashii la weydiiyey fasalka afaraad wax jawaaba ay ka bixin waayeen maysan garan aad waa su-aashii labaad maadaama laba su-aalood dad ku haydeen tii koowaad waa ka jaabteen tan labaadna inaad ka jawaabi doontaan baan ilahay ka rajeynaa insha allah raxmaan su-aasha sidatan ay udhigan tahay maada kaana ahlu makata yacbuduuna qabla alislaam maada kaana ahlu maka yacbuduuna qabla alislaam
maasha allah anigoo magacay ku bilaabay xasan maxamed cali su-aashan hadda isku dayo kufaaran yacbuduuna qabla alislaam كفارا يعبدون قبل الأصنام كفارا يعبدون الأصنام ardaygaasi su-aashii la weydiiyey si sax ah ayuu ugu jawaabay
su-aasha sidana u dhici maadada carabiga ah fasalka afraad si fiican dhigaa u furo oo iska fiiriya ayna kaana yacmalu shaabulxakiim ayna kaana yacmalu shaabulxakiim
magacay anoo ku bilaabay anas aadan yuusuf maadada carabi su-aasha jawaabteedaas ku daya waxaa waaye liaxadin athriyaa qaadim qaadimun liaxadin athriyaa
ardaygaasi su-aasha la weydiiyey jawaabtu ka bixiyey waa jawaab sax ah
aynaya su-aashiisayna udhexaysaa fasalka saddexaad iska fiiriya dhegahana fura maadada carabi ayna yasiiru asiyaaraatu ayna yasiiru asiyaaraatu
anigoo ah maga- anigoo ah fasalka anigoo ah magacaygu waa waa maxamudiin maxamed salaad hadda su-aashan isku- fasalka ka saddexaad brambl school jaarsiyaad fasalkaygu waa saddexaad hadda isku day su-aasha jawaabteeda waa yasiiru shaya- yasiiru saya- sa- sayaaraati fii wasati shaaric
ardayadaasi su-aashii la weydiiyey waxay uga jawaabtay si sax ah
haa fasalka afraad su-aasha labaad ee carabiyeed sida tan ay u dhacaysaa si fiican dhiga u fura oo macnaa uga warqabo man axaqu nnaasi ilayka man axaqu nnaasi ilayka أنا يومي عبد عبد الله محمد إسماعيل سؤال عندي أسكت دي أحق الناس أمي
ardaygaas ka socday fasalka saddexaad su-aasha la weydiiyey jawaabtu ka bixiyey waa jawaab a- ardaygaas waa afraad cafwan ardayga ka socday fasalka afraad su- su-aasha la weydiiyey jawaabtu ka bixiyey waa jawaab sax ah
maadada carabiga ah fasalka saddexaad sida tan ay u dhacaysaa deedne si fiican dhiga u fura ayna saafara haashim iyo washaabulxakiim ayna saafara haashim iyo washaabulxakiim
anigoo ah magacayga xasan maxamed cali ee iskuulka jaalisiyaad dhilmili iskuul mag- ee, fasalka saddexaad anigoo su-aasha isku dayayo saafara ee wash- saafara ee washaafi ee haashimo ilal mad- ilal madiinati danaal
ardaygaasi su-aasha la weydiiyey jawaabtu ka bixiyey waa jawaab sax ah
okay su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa anigoo ah xasan maxamed xuseen macalinka soomaaliga dhigo Eh, su-aasha ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa fasalka afraad afraad dhegiina fura waxa aan kugu dhaash in aad dhaash bartid meelahaasaad dhammaystiraysaa waxa aan kugu dhaash in aad dhaash bartid meelahaas banaan ayaad buuxinaysaa
bismillah aniga magacay kabilaa nimcamaha daar su-aasha jawaabteeda isku day waa waxaan kugu keenay inaad wax bartid
ardayadaas ka socotay fasalka afaraad su-aasha la weydiiyey jawaabtay ka bixisay waa jawaab sax ah
su-aalahaasaan idinkugu qoray jawaabtooda ayaad u sheegaysaa okay waxa aan ku bilaabayaa su-aasha xigta fasalka saddexaad ayaan weydiinayaa waa dha- meelaha bannaan buuxi waaye dhaash waa wax loo qeybshay afar meelood dhaash waa wax loo qeybshay afar meelood
anigoo magacayga cabdisaaq bashiir cawil guuleed haddaan eh, wa- waxaan fasalkan fasalka saddexaad iskoolka jaanisiyaad haddaan isku day eh, su-aashaas wax wey
ardaygaasi jawaabta la weydiiyey wuxuu ka bixiyey su-aasha la weydiiyey wuxuu ka bixiyey jawaab sax ah
okay dhaash waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii waaweyn ee dekedaha leh dhaash waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii waaweyn ee dekedaha leh
bismillaah anigoo magacayga qaro xuseen kana socoto fasalka afraad hadda su-aasha jawaabta isku day waa axmar
ardayadaasi jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah Ma dhammaad? Hal amase ah? Amase.
okay ayadana waa meelaha banaan buuxi waay waxa aan barbaariyaa caruurta yaryar dhaash yaan ahay aniga waxaan aan barbaariyaa caruurta yaryar yaan ahay
fasalka saddexaad maxamed cumar jaalisiyaad bare fasalka saddexaad su-aalka su-aasha inaad ka jawaab waxaan barbaaraya caruurta yarar hooyo
ardaygaasi ka socday fasalka saddexaad su-aasha jawaabta su-aasha la weydiiyey jawaabtu ka bixiyey waa jawaab sax ah
Eh, bismi illahi raxmaan iraxiim aniga oo magacaygu yahay cabdi aadan saalax eh, dhigana maadada saynis waxay noo socday weli tartankeenii waxaan weydiinayaa su-aal fadlan si wacan u dhegeyso si aad uga jawaabto sheeg xayawaanka inta loo qaybin karo iyada oo loo eegayo nooc cunto ay cunaan sheeg xayawaanka inta loo qaybin karo iyada oo loo eegayo nooc cunto ay cunaan
magacaygu yahay cabdiraxmaan yuusuf kana socda fasalka afraad su-aashaas jawaabteeda da isku daya waa kuwa dhirta cuna kuwa hilibka cuna qootiyaalka
ardaygaasi ka socday fasalka afaraad su-aasha la weydiiyey jawaabtu ka bixiyey waa jawaab sax ah
ee fasalka saddexaad su-aashiina dhegaysto ee si aad uga jawaabtaan ee su-aasha koowaad waxay u dhacaysaa sida tan sheeg laba astaamood oo ay leedahay dhirta sheeg laba astaamood oo ay leedahay dhirta
anigoo magacay cabdirasaaq bashiir cawil guuleed oo fasalka saddexaad waxa- ee, iskoolka jaanisiyaad haddaan su-aashaas isku dayo cunto korinta iyo koritaan iyo cunto sameynta haddaan su-aashaas isku daysa jawaabta saas
ardaygaasi jawaabta la weydiiyey su-aasha la weydiiyey jawaabta ka bixi waa jawaab sax ah
ee galaaska afraad su-aashiina labaad ee sayniska si fiican u dhegaysta insha allah sheeg astaamaha lagu garan karo naasileyda sheeg astaamaha lagu garan karo naasileyda
anigoo magacaygu yahay cabdiraxmaan yuusuf kana socda fasalka afaraad su-aashaas jawaabteeda da isku dayo waa naasleyda dhashooda ayay nuujiyaan ilmo ayay dhalaan dhagoor ayay leeyihiin
ee ardaygaasi ka socday fasalka afaraad su-aasha la weydiiyey jawaabtu ka bixi waa jawaab sax ah
ee fasalka saddexaad waxaad weydiinayaa su-aashiina labaad ee sayniska fadlan si wacan u dhegayso si aad uga jawaabto sheeg hal astaan oo ay ku kala duwan yihiin dhirta iyo xayawaanka sheeg hal astaan oo ay ku kala duwan yihiin dhirta iyo xayawaanka
anigoo ah magacayga xasan maxamed cali ee iskuulka jaalisiyaad dhalimbili iskuul fasalka saddexaad su-aasha haddaan isku dayo waa ee, mid waa cunto- cunto samays dhirta cunto way samaysaa laakiin xayawaanka cunto ma samaysan karo ardaygaas ka socday fasalka saddexaad jawaabta la weydiiyey su-aasha la weydiiyey jawaabtu ka bixiyey waa jawaab sax ah halkaas waxaa noogu dhammaaday maadada sayniska haatanna waxaan kusoo dhaweynayaa macalin xasan maxamed xuseen oo noo soo jeedinayo maadada cilmi bulshada okay waan ku dhowahay waa mahadsantahay maamule ee su-aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa fasalka afraad waana maadada cilmi bulshada dhegiina fura sheeg sanadkii uu dhacay dagaalkii uxud sheeg sanadkii uu dhacay dagaalkii uxud
bismillaah anigoo ah cabaas iyo cali kana socda fasalka afraad haddaa su-aashaas jawaabta isku daya sanadkii saddexaad dhihi jiro
ardaygaas ka socday fasalka afaraad su-aasha la weydiiyey wuxuu ka bixiyey jawaab sax ah Fasalka saddexaad.
okay fasalka saddexaad ayaan weydiinayaa sidoo kale su-aashii koowaad ee cilmiga bulshada saddexaad dhegiina fura sheeg noocyada macdanta ku jirta dalka soomaaliya sheeg noocyada macdanta ku jirta dalka soomaaliya
anigoo ah magacayga xasan maxamed cali ee iskuulka jaalisiyaad fasalka saddexaad aniga haddaa su-aashaas ku daya ee, shidaalka iraamiyaanka ee, luulka ee, dahabka iyo shi- dhagax dhagaxinta qaaliga
ardaygaas ka socday fasalka saddexaad su-aasha la weydiiyey wuxuu ka bixiyey jawaab sax ah
okay sidoo kale fasalka afraad waxaan weydiinayaa su-aashii u dambeysay ee maadada cilmi bulshada afraad dhegiina fura sheeg wakhtigii uu dhacay dagaalka beder sheeg wakhtigii uu dhacay dagaalka beder
bismillah aniga magacayga xalaan cabdiraxmaan cabdi waxaan ka soc- waxaan ka socdaa fasalka afraad su-aasha jawaabteeda isku day waxaa weeye sanad labaad ee hijiriyada
ardayadaas ka socotay fasalka afaraad su-aasha jawaabta ay bixisay su-aasha la weydiiyey jawaabta ay bixisay waa jawaab sax ah
fasalka saddexaad saddexaad dhegiina fura wax ka sheeg qayb ka mid ah khayraadka dalkeena wax ka sheeg qayb ka mid ah khayraadka dalkeena
anigoo magacayga cabdirasaaq bashiir cawil guuleed fasalka saddexaad iskoolka jaanisiyaad haddaan isku dayo su-aashaas dhirta xoolaha iyo beeraha
ardaygaasi jawaabta uu ka bixiyey su-aasha la weydiiyey waa jawaab sax ah waxaa halkaas noogu dhammaaday ee, maadadii cilmiga bulshada haatanna waxaa inoo xigi doona maadada ingilishka waxaan ku wareejinayaa macalin zakariya siciid cumar
jaamicii yuusufaa wada sheekaysanayay su-aasha jaamica ku hormar wuxuu dhehe where are you from xaggee adiga ka imaaday where are you from xaggee adiga ka imaaday I'm from marka exactly uu ka jawaab su-aashiisa waa jawaabtiisa.
ardaygaasi jawaabta la wey su-aasha la weydiiyey jawaabta ku bixi waa jawaab sax ah
fasalka saddexaad su-aasha ugu horeysa ingiliishka waxaa idin weydiinayaa waa su-aalihii new wadiska ahaa oo hingaadinta ahaa anaa af soomaali ahaan idinkugu sheega waa hinga- if- af ingiliish aan kugu sheegaa waan idiin fasiraa kadibna waa hingaadinaysaan joog waa jeesto joog waa jeesto hayaa hingaadin karo
magacayga waa maxamed cumar fasalka saddexaad daalasiyad bare soo- jawaabka aan ka jawaabay G- g c e G- g l G- c h a l k
ardaygaasi jawaabta la weydiiyey su-aasha la weydiiyey wuxuu ka bixiyey jawaab sax ah
word is beginning or ending with ch sound ereyada ka bilaabanayo ama ku dhammaanayo dhawaaqooda kuway yihiin ch maxaa ka mid ah tusaalahooda su-aashan labaad waxay ku socotaa fasalka afraad
anigoo ah magacayga cabdiraxmaan yuusuf su-aasha jawaabteeda haddaa isku dayo waa tooj andajea
ardaygaas su-aasha la weydiiyey ee ka socda fasalka afaraad jawaabtu ka bixiyey waa jawaab sax ah
fasalka saddexaad su-aasha ugu dambeysay ingiliishka ee waxaa idin weydiinayaa ereyadan hadda aan ama maxaa la dhihi jiray jumlooyinkan idin weydiin rabo yaa qaab waxaa ugu turjumaysaan af soomaali ahaan i wash my hands af soomaali maxaa lagu dhahaa i wash my hands
anigoo magacay cabdirasaaq bashiir cawil guuleed haddaan ah, fasalka saddexaad iskoolka jaanisiyaad haddaan isku dayo su-aashaas m- gacme su-aashaas haddaan isku dayo waa gacmeheyaan dhaqaa
ardaygaasi su-aasha la weydiiyey jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah waxaynu dhex maquuranaynaa tartankeennii qeybihii u dambeeyey waxaynu dhex joognaa maaddo u dambeysay oo ah maadada xisaabta waxaan lagu bilaabi doonaa fasalka afaraad Ee, sidaa daraaddeed waxaan ku soo dhawaynayaa macalinka xisaabta macalin mawliid macalin soo dhawow
waa dhowahay ee, haddana waxaan gudgelaynaa maadadeena xisaabta ee, su-aasha u horreysa ee fasalka afraad waxay leedahay sida tan tirada boqol iyo lixdan waxay u dhexaysaa labada tiro ee kala ah dhaash iyo dhaash waxayna u dhowdahay oo loo duubaa dhaash tirada boqol iyo lixdan waxay u dhexaysaa labada tiro ee kala ah dhaash iyo dhaash waxayna u dhowdahay oo loo duubaa dhaash
magacayga waxaa waaye fuaad ibraahim xuseen waxay u dhexaysaa boqol iyo laba boqol waxaa loo duubaa laba boqol
su-aasha la weydiiyey ardaygaasi waa jawaab sax ah
haddana waxaan gudagelaynaa maadadeena xisaabta ee fasalka saddexaad ee su-aasha koowaad waxay leedahay tirada shan kun sideed boqol afartan iyo shan tiradu waa shan kun sideed boqol afartan iyo shan waxaa laydinka rabaa inaad sheegtaan ee shan tirada shan rugteeda iyo qiimaheeda tirada shan rugteeda iyo qiimaheeda anigoo magacaya xasan maxamed cali ee fasalka saddexaad iskuulka jaalisiyaad su-aashaad isku dayo waa kumaad ee, qiimaheedana waa shan kun
ardaygaas ka socday fasalka saddexaad su-aasha la weydiiyey jawaabtu ka bixi waa jawaab sax ah
Ee, haddana waxaan gudgelaynaa maadin labaad ee su-aasha ee, fasalka afraad su-aashoodii labaad waxay leedahay isu geey ama raadi wadarta siddeetan iyo afar kun lix boqol konton iyo shan loo geeyey konton iyo saddex kun siddeed boqol afartan iyo toddobo
anigoo magacaygu yahay milyan cabdifatax su-aal jawaabteeda haddaa isku dayo boqol soddon iyo sideed kun shan boqol iyo labo
ardayadaasi ka socotay fasalka afaraad su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah ardayda fasalka saddexaad su-aashii la weydiiyey suaa- ee, waxay ku socotaa arday fasalka saddexaad macalimuhu falyatafadal
Ee, haddana waxaan gudgelaynaa su-aashii ugu dambeysay fasalka saddexaad waa su-aal isdhufsho ah sagaashan kun lagu dhuftay sagaashan iyo labo sagaashan kun lagu dhuftay sagaashan iyo labo
su-aasha la weydiiyey fasalka saddexaad waxay ka bixiyeen jawaab aan sax ahayn halkaasna waxaa noogu idlaaday tartankeennii khamiislaha ee fasalka fasallada ee dhex mareeyey fasallada saddexaad iyo afaraad intaynu ku dib ugu kulmi doonno waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waxaan ku wareejinahayaa guddiga oo inoo soo sheega natiijada Ee, waxaynu sheegaynaa natiijadii waa mahadsan yahay waxaa guddiga maanta noo fadhiyey xasan macalin xasan cali maxamed oo guddiga noo fadhiyey ee, wakhtiga oo nagu yar aawadii way soo waynu soo koobanaynaa su'aalaha la weydiiyey guud ahaantood waxay ahaayeen siddeed iyo labaatan su'aalood ee, siddeed iyo labaatan su'aalood ayay ahaayeen saddex iyo toban ka mid ah way ka jawaabeen fasalka afaraad halka hal hal su'aal ka mid ah ay garan waayeen Een, fasalka saddexaadna ayagana waxay ka jawaabeen saddex iyo toban ka mid ah ayagana halka ay garan waayeen hal su'aal guud ahaan dhibcaha ay keensadeen fasalka afaraad waa lix iyo labaatan dhibcood halka fasalka saddexaadna uu keensaday lix iyo labaatan dhibcood sidaas darteed labadii fasal ee maanta tartamay saddexaad iyo afaraad waxay noqdeen barbardhac waxaynu halkaas ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii kadiis intaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu